dhibaatada gobolka mudug ka jidha waxaa xallin kara dadka deggan gobolka mudug baa xallin kara waxaa hadda socda mas-uul waxaa kaa xasan oo wakhtigiisii dhammaaday dagaalka ka socda gaalkacyo in ay ku lug leeyihiin qaramada midoobay iyo ciidanka midowda afrika oo nabad ilaalinta loo keenay sababta aan u sheegaynana waa caddayn ciidankii loo tababaray xoogga dalka soomaaliyeed inuu ka qayb galo waxay ku wadaa diyaaradihii amisom inay soo qaadaan rasaasta iyo ciidanka iyo dhaawacana guraanoo isbitaallada geeyaan xalay baa u dambaysay waad arkayseen dhaawicii la qaaday waa xoogga dalka soomaaliyeed inuu madaxweynihii lahaa sagootiyayay awalna soo diray oo sacuudiga u dhig dowladda federaalkaahu haddii meel kale wax ka dhacaan waxay ka samaynaysay baad ama wadahadal ilaa iyo hadda lama arag lamana maqal madaxweynaha dowladda federaalkaahu hal mar ah ma soo jeedin waxa ka socda gobolka mudug kama hadlin oo ma odhan xaaladdaasu waa sidaa waxay caddaynaysaa inuu dagaalka asaga iyo dowladdiisu ay wadaan xasanna soomaaliya dib buu u ceshay kow iyo sagaashankiibuu ku ceshay dhibaatuu ku soo siyaadiyey waxaannu leennahay ka joog dib kuu dooran mayna ilaahay ummadda kaa qabay fidmada aad wadid ilaahay adiga kugu koob dib dambana laguu dooran mayo xasanow ummadda ka fadhiiso sagaashan iyo kowdii baad ku celisay ee shacabka deggan ee walaalaha gobolka mudug aysan ahayn dadka ayagu markaa hurinaya ay yihiin dabku meesha uu ka hurayo oo laga soo walaaqaya ay tahay magaalada muqdisho iyo xasan sheekh maxamuud marlabaadka waxaan leennahay ummadda mudug deggan dagaal dani inoo kuma jirto dad walaalaa baynu nahay dad ehela baynu nahay waynu wada hadli jirnay colaaddii marka ay magaalada gaalkacyo wax ka dhacaan waxaa layihi carab iyo ilkaa isugu dhowo waa isqaniinaan markii xaaladii dhacdo xaaladda dhexdeennaynu ka dhammaysan jirnay odayaasha dhaqankaa dhammayn jiray